أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga salbiyiinta kenya meydadka tiro dad ah ayaa laga soo saaray xeebta magaalada marka iyadoona tiro kale oo badda qaaday nolol iyo geeri lagu la'yahay askari ka tirsanaa murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calacalay in ay dayacday kooxda aridada soomaaliya xilli xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta ciidanka xisbada alamru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada xeelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasoo ka soo baxay safka cadowga allaah xilli uuse soo tirayo qulqulka towbadkeenyaasha ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowlo sharci ah u soo gebagabeeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaan dhacaduleedka degmada afmadow ee wilaayadaas howlgollo gaadiid lagu baagsaday askarna looga dilay ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada khaza iyadoo dhanka kalena diyaaradaha cadowga ay sii wadaan xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ah reer falastiin
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka dulqacda kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilayaadka banaadir baay shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ay gumaysato saliibiyadda kenya dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ceel mashruuc degmada qansax dheere oo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka gobolka gaarisana ciidamada mujaahidiintu waxay weerar dhabagalah u dhigeen kolonyo askarta saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada ijaara iyo deegaanka sangaaley ee gobolka gaarisa oo ay gumaysato dowladda saliibiyadda kenya khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey hal gaari oo kooyaalaha oo gubasho ah iyo tiro askar ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho iyo duleedyada magaalooyinka baydhabo iyo janaale dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaal iyo toban askari oo murtadiin ah iyadoo mujaahidiintu howlgalladaas ay ku soo furteen hub ay lahaayeen cadowga allaah waad mahadsantahay walaalka cali meydadka tiro dad ah ayaa laga soo saaray xeebta magaalada marka iyadoona tiro kaloo ay badda qaaday nolol iyo geeri lagu la'yahay sida uu ku warramayo casaam carafaad iyadoo dabeelle xoogan ay ka jiraan gudaha badda waxaa saacadihii lasoo dhaafay xeebta magaalada marko lagu arkay meydadka ilaa afar qof iyadoona weli la raadinayo meydadka saddex qof oo dhallinyaro ah waxaana maalmihii lasoo dhaafay badda ay qaaday tiro dad ah taasoo sababtay dabeello aad u xoogan oo xeebta ka jira dhanka kale xeebta degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa laga laayahay ilaa iyo saddex ruux kuwaas oo ay carruur ku jiraan xilliga oo xagayga looma geli karo badda ma garat nin weyn ha ahaado nin yaro ha ahaado looma geli karo walaal sidaa u jeedid marxaladda ee xadeertan aan ku sugan nahay waxaa ku jirnaa xilliyo xagaay ah waa xilliyadii badda aad iyo aad ee u kacsanayd Ee, waxaa kaloo ka mid ah ee, maalmahan hadeertaan aan soo dhaafnay ilaa io shalay ilaa io daraad ee, badda laba wiil inaga qabtaa oo hadeertaanba ilaa io dadkooda oo aan sugayno ee, badda xagaay waaye laba ninay hadeertaan qabtaa midna daraaday qaaday midna shalayay qaaday oo ilaa hadeertaan dadkiisa bannaanka ay joogaan oo meydkooda ilaa hadeertaan aan u taagannahay aan sugayno oo il- ilaa hadeertaan faraha aana ku hanin meydkooda askari ka tirsanaa murtadiinta kuna dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calacalay inay dayacday kooxda ridada soomaaliya xilli xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqani maxmed mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta oo ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta ayaa baraha bulshada soo fariistay isagoo ka cabanaya kooxda ridada soomaaliya askarigan oo magaciisa lagu sheegay xasan ayaa sida laga dareemayo hadalkiisa dhaawac culus qaba kadib markii miino nooca dhulka lagu aaso ay la kacday wuxuuna sheegay in tan iyo markii uu dhaawaca soo gaaray uusan wax daryeel caafimaad ah ka helin kooxda ridada soomaaliya oo uu darteeda u dhaawacmay waxa uu dhanka kale ka dhawaajiyey in muddo hal sano ah uu tuubo ku cabayo biyaha iyo cunnada mar uu arrimahaasi ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi saasaan u aadaa hal sana kabaas waxuu odhanaa biyo xataa dhuximo halo candhugteeda xataa waa tufaac saasaan u aadaa hal sano waxaan mishaale iyo caano amba biyo xunta badaas lagu marsiihayo mahana wax halo cunimo halo dhuntayda xabadma marada bartaasaan rabaa ii xaladuye qof halo wax ii qabatana ma hayo dowladdaana saan u noqday ismiina ii xacday askarta kooxda ridada soomaaliya oo tababaradooda ay leeyihiin dowlado kala jaan ah islamarkaana u howlgala qaab calooshood shaqaystayaal ah ayaa markii ay howlgallada mujaahidiinta ku dhaawacmaan la kulmaa dayac iyo daryeel xumo baahsan waad mahadsantahay cabdiqani ciidanka xisbada alamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaalo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud murwaan maxmed ayaa siyanba qaadaya warbixintan iyagoo ka duulaya badqabka iyo badbaadinta bulshada islamarkaana gudanaya waajibaadka uu allaha saaray ee ah ilaalinta bulshada muslimka ah ciidanka xisbada alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa howlgal ay ka fuliyeen suuqa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud ku soo qabtay agabyo dhacay oo ay ka soo aruuriyeen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee degmada ciidanka xisbada ayaa howlgalka ay ka sameeyeen goobaha ganacsiga ee magaalada ceelbuur ku soo aruuriyey waxyaabo dhacay oo isugu jiray bagaash daawooyin iyo agabyo kale kuwaas oo dhammaantood wakhtigooda dhammaaday islamarkaana halis ku keeni kara caafimaadka bulshada fagaara ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada ayaa ciidanka u taagan faridda macruufka iyo reebidda munkarka ay isugu keeneen agabyadan dhacay oo ay soo aruuriyeen iyagoona halkaasi ku gubay goobta lagu gubaya agabyadani dheedkeedu dhacay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada caalbuura iyo sidoo kale waxgaradka iyo nabadoonnada magaalada iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada oo u soo daawasho tegay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada oo goobjoog ahaa goobta ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo tagtay halkaasi kula hadlay fagaaraha kuwaasoo soo dhoweeyey waxqabadka ciidanka xisbada iyo howlgalkan ay ka sameeyeen caalbuura iyagoona ganacsatada uga digay inay ka ganacsadaan wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada
maanta meeshaan joogna waa degmada ceelbuur waxaa lagu gubaa agabyo kala duwan oo runtii maaragtay maamulka degmadu uu maaragtay gacanta ku soo dhigay annagu haddaan nahay waxgaradka degmada ceelbuur iyo odayaasheeda dhammaan waxaan waa ku bogaadinaynaa tilaabadaas garashada loo qaadeen ganacsatada degmada waxaa si gaara iyo maaragtay si guudba loogu sheegayaa inay maaragtay ka odayaal ahaan aan kula dardaarmeen inay ka waantoobaan agabkan maanta ay ku soo qabatay ciidanka maaragtay u taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan waana runtii ballantii maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta guud ahaan loo ballan qaaday in maaragtay badbaadadooda adduunyo iyo tooda aakhira laga shaqeynayo
waxaan leenahay ragga hay'atu macruuf ee beriga u taagan ummadda ilaalinteeda kulluku mas-uulun can raaciyatihi ilaalinaya ummadda ka naxaya rag iyo dumarba inaan la siinin waxyaalaha sunta ah oo dhacay waxaan leenahay waad mahadsantihiin shaqada u taagnaada weligiin u taagnaada ilaahayna miciinna waayo ummadda aad mas-uulka ka tihiinna ilaaliya sidaasaan leenahay wilaayada gobolka galguudaan khaasatan u sheegaynaa walaayooyinkaoo kalena sidaan leenahay muslimiintu meel kastay joogaanna sidaasaan leenahay
dhammaan walaalaha ganacsatada ah oo deggan degmada ceelbuur waxaan leenahay ummaddan waa ummaddiinni waa dadkii aad ka dhalateen ood isku diinta ahaadeen oo adinku aad ka dhalateene waxaan leenahay sida walaalaha mujaahidiinta ay isugu xil saareen inay maanta ka ilaaliyaan waxyaaba dhax ummaddooda inaad adinkuna dadka waad u dhalataan waanad ka ganacsataane inaad u ilaalisaan markaad wax dalbanaysaan wax walba ood kukicaysiinna ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaada beeciinna waxyaabaha aad gelinaysiinna ilaahay ugu dhowaadaan leenahay jazaakum allahu khayran ciidamada alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkara ayaa dhowr jeer fagaarayaal ku yaalla wilaayaadka islaamiga ku gubay raashin iyo agabyo kale oo dhacay oo ay ku soo aruuriyeen suuqyada degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka iyagoona ahmiyad gaar ah siinaya badqabka caafimaad ee bulshada muslimiinta ah waad mahadsantahay marwan wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga allah haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxmed axmed cali faarax waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa ka tirsanaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna ka mid ahaa maleeshiyaadka ka soo cararay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kadib maalintii uu dhacay weerarkii taariikhda galay ee deegaanka cusweyne askarigani ayaa hadda ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan qeybta milatariga ee dadka shacabka muslimiinta ah ku dhibaateeya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana hadda ugu dambeyn isagoo taayibah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii towxiidka loo qabtay kadib ayuu taa'ibkaani waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus magacaygu waa axmed cali faarax ciidanka buulburtaa ka qortay diyaarada micnaa konta qof qaadaysa konta qof hadday noqotiinbo waa la qaadaya muqdisho xeraa nala geeyey xeranana waxba meela loo qaaday laakiin inta anaga meel nala qaaday laba kun iyo shan boqol etoobiya tobabar saddex bilood tobabarka inta socdaya wax naga dhaawac ama wax lugta ka jabay waxaa soo jirtaa wallaahi ani saddexda bilood waxay ugu dhib badnaay oo tobabarkaas oo soo maray orodkaas leeya orodka adiga maalintii o dhan laiskaa ordisiinaa xeer maslaxa markaa joognay xeer maslaxa adiga waxaa joognay shan bil haddana nala qaada cildheerna loo wada meeshaa niligeynaa ciidana meesha jooga soo bedelaysanaan allah anaga waxaana laga dhigay qaybta shan iyo labaatanaad guutada koowaad xamaraan lagu aruuri xamar markaan lagu aruurinay oo qoryaana laga tiiri tobabaraana la bilaaba nala dhahay tobabarka markaa waa la bilaaba waxaa ii dhaliyay inaa ka tago inay mustaqbal ahaan iyo noloshaygaanba inay ii fiicneen wax aa ka faa-iidayaysaneen waxaa usoo baxay inaa wadankeyga iyo dalkeyga iyo dadkeyga la noolaado shalisaa ku noolaa ku noolaado
waxaa muddooyinkii dambe si aad ah usii kordhay askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga allah kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah usoo gaaraya wilaayaadka islaamiga
mahadsanid yaasir maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowro sharci ah u soo gebagabeeyey qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaan dhaca duleedka degmada afmadow ee wilaayadaasi walaalka bashiir muxudiin abu ayman ayaa tafaasiisha warkan eegaya dowradan oo loogu magacdaray ubaye ibnu kacab radiallaahu canhu shicaarkeeduna uu ahaa alcilmu waalcamal waxaa si isku mid ah uga wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka miidow ee u dhow degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose oo soo agaasimay islamarkaana qabtay dowradan ayaa muddadii ay socotay oo ahayd saddex maalmood wuxuu bixinayay duruus kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen dadweynaha ku dhaqan deegaanka miidow waxaa dadka ka faa'iidaystay ay isugu jiraan rag iyo dumar deegaanka ah iyagoona ku qaatay duruus kala duwan waxaana ka mid ahaa tawxiidka salaada fiqhiga siirada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo muxaadaraad idaacadda islaamiga ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay haweenka ku dhaqan deegaanka miidow ee dhacaduleedka degmada afmadow iyagoo ugu horeyn soo bandhigay duruustii ay qaateen waxaana ugu dambeyn ay ka warbixiyeen casharadii ay faa'iidaysteen muddadii saddexda maalin ee dowlada socotay كمركان اليونان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبلغ طريقه وشر من الله تعالى ما هو الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن تكون تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها إله معبود بحق إلا الله كمركان لا إله إلا الله أركانها اثنان وهما النفي والإثبات عن شروط لا إله إلا الله شروطها ثبت العلم والدين الإخلاص والصبر والمحبة القبور الانقياد القبور waxaa la yidhaha firdowse cabdiraxiin deegaanka miidood degmada afmadow waxaan qaadanay doora waxay noo socotay saddex beri waxaan qaadanay tawxiid fiqiga siirada nebi sal ly slam macalimiintan dowlada ma siisano ilaahay noo barakeeya waxaana ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan cashirkaas wanaagga badan magacayga xaalaanana cabdulaahi abdi waxaan joogaa deegaanka miido oo hoos imaada degmada asmadow waxaa qaadanay dooro tawxiid sidii fiqi oo kale siiro saddex beriyaana socotay maasha allah waxyaalo badanaa ka faa'iidnaa u mahadcelineynaa magacey xamdi xasan tuulada miido degmada afrow hoos imaata saddex beraan dooro qaadanay maxaan qaadanay tawxiidka iyo faqiga iyo siirada nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam waxaan u mahad celinaynaa macalimiintii waxna bareen kheyr iyo axsanaad allaha siiyo dowladan waxaa ka sii horeeyey mid sidan oo kale loogu qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka weelmarow ee ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose taasoo loogu talagalay in lagu dhiso aqoontooda diineed ee dadka muslimiinta tan iyo bilowgii bishii shawaal aynu soo dhaafnay sanadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijri wuxuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu sii dardargeliyey dowlaadka sharciga ah ee loo qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan waad mahadsantahay walaalka ugu dambayntii howlgallo gaadiid lagu gubay askarna looga dilay ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada khaza iyadoona dhanka kale diyaaradaha cadowga ay sii wadaan xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ah ee reer falastiin suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkan haya dagaaladan culusa u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka sahaynada ayaa maalinkii shalay ka dhacay xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada khaza halka ciidanka yuhuudda ay sii wadaan xasuuqyada ka dhanka ah dadka rayidka ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaa ku dhawaaqay inay beegsadeen ilaa saddex iyo toban ka mid a gaadiidka ay isticmaalayeen ciidanka sahaynada halka sidoo kale askar ay ku dileen mukhayamka jabaaliya ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada ayaa lagu dilay howlgal khannaas ah waxayna sidoo kale muqaawamadu dagaallo folkafol ah ciidanka sahaynada ay kula galeen isla magaalada jabaaliya mandiqada jabaaliya isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayey dagaallo lagu riiqmay oo dhex marayay ciidanka sahaynada iyo kooxaha muqaawamada filistiin mukhayamkan ayaana ah halkii ay ka soo aasaasmeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta dhanka kale duqaymo culus ayay xalay ilaa shalay ciidanka sahaynada waxa ay ka geysteen magaalada rafax iyo sidoo kale magaalooyinka deerbalax iyo khan yuunis oo kala dhaca koonfurta iyo bartamaha qidaaca khaza mahadsanid suhayb walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu